بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد waxaynu ku soo jiray qoladii saddexaad ee ahlu tactiil ee sifaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala inkiray ama macaani baatila ku awilay ee taxriifka ku sameeyey waxaynu markaa ku jiray wujuuhdii tilmaamaysay baatilnimada madhabkooda waxaa inoogu dembeeyey wejigii lixaad oo tilmaamayey baatilnimada uu baatil yahay madhabka mucatiladu waxaan wejigaa lixaad ahaa in madhabka ahlu tactiilka haddii la qaato waxyaabo baatilihii inay ka dhacaya ka dhalanayaan ama ay ka laasimayaan marka laasimkii ugu horreeyey ayaynu soo qaadanay ee baatilka ahaa oo ahaa yacni ahlu tactiilka madhabkooda ay qaateen inuu ka laasimayo laasim baatil ah waayo markii ay nusuusta daahirkeeda ka duween waxay uga duween waayo waxay ictiqaadiyeen daahiru nusuus inuu keensanayo ama uu moodsiinayo tashbiih tashbiihuna waa kufri marka waxaa ka dhashay laasimka baatilka ah oo in laga dhigo daahiru nusuusi sifaat inay kufri keensanayso nusuusta sifaatkuna waa ka nasahantahay ama waa ka fog tahay in la yidhaah daahirkeedu waxa uu keensanayaa kufri walciyaadu biاllah qaala almualifu raximah اllah haaniya yacni lawaasimtii buu tirinayaa ilan fa min hadihi اlawaasimi awala buu yihi marka ugu horeysa haaniyan marka labaadna waxaa ka dhalanaya lawaasimta baatilka ee ka dhalanaysa waxaa ka mid ah anna kitaab allaahi in ilaahay kitaabkiisa tacaalaa koreeyi alladii kitaabkaasoo anzalahu alla uu soo dejiyey tibyaanan isagoo caddaynaya likulli shay wax walba caddaynaya wa hudan hanuunna waa linnaas dadkana hanuun u ah wa shifaa'an caafimaadna waa limaa fi suduur laabaha waxa ku sugan wa nuuran nuurna ah mubiinan wax caddaynaya iftiin wax kala caddaynayana ah wa furqaanan mid kala saarayana ah beyna alxaqi waalbaatil xaqa iyo baatilka mid kala saarayana ah kitaabka caynkaasa ayaa waxaa ka laasimaya haddii madhabkooda la qaato lam yubayin illaahu laasimkii baatilka waka ah lam yubayin illaahu ilaahay inaanu ku caddayn tacaalaa koreeye fiihi kitaabkaas maa yejibu wixii waajibka ku ahaa cala alcibaad addoommada wixii waajibka ku ahaa ictiqaaduhu inay ictiqaadiyaan fii asmaa'ihi ilaahay asmaadiisa iyo wa sifaatihi sifaatkiisa macnaha waxaa ka dhalanaya inaan ilaahay kitaabkiisa qiimahaa leh aanu kuba caddayn waajibkii addoommada ka saaraa ictiqaadka asmaada iyo sifaatka wainamaa jacala daalika arrinkaa wuxuu ka yeelay uun alleh sida ka laasimaysa madhabkooda baatilka ah mawkuulan mid loo tala saaranaya ilaa cuquulihim cuquushooda oo waxaa ka dhalanaysa ilaahay kitaabkiisa kuma caddayne cuquushoodu u tala saartay oo yuhbituuna lilaah ilaahay waxay u sugayaan marka maa yashaauun waxa ay doonaan wayunkiruuna waanay diidayaan oo way inkirayaan maa laa yuriiduun waxaanay doonayn wa haadaa kaasina daahiru lbutlaan baadilnimadiisu waa cad ah macnaha sheekhu waxa uu tilmaamay wejiga labaad ee laasimka baatilkii uga dhalanaya haddii madhabka ahlu tactiilka la qaato waxa uu yahay in kitaabkaa ilaahay uu soo dejiyey ee sifaadkaa iyo qiimahaa leh waxaa ka dhalanaya haddii madhabkooda la qaato inaan ilaahay kitaabkaa kuba caddayn wixii ugu muhiimsanaa in lagu caddeeyo oo aqiida caqiidat alasmaa'i wasifaat ah lagana yeelay arrinkaas mid loo tala saartun iyaga caqligooda si wixii caqligooda ay ku gartaan ee ay ku gaadhaanna ay u sugaan wixii kalena ay u inkiraan taasina waa baatil oo waxa weeyaan arrin baatilnimadiisu ay caddahay wixii ugu muhiimsanaa ilaahay inaan kitaabkiisa ku caddayn dee wax dhacaya ma aha iyo wax dhacay toona haalian markaa taasi waxay daliil u tahay baatilnimada madhabkooda haalian marka saddexaad laasimka kale ka dhalanaya baatilkii waxa uu yahay ana anabiya in nebigu sala allahu calayhi wasalam iyo wa khulafaa'ahu araashidiin khulafadiisii waxanuuninayey khulafadu waa kuwii nebiga sala allahu calayhi wasalam talada ummadda uga dembeeyey ee debadii taladii ummadda qabtay abubakrin wa cumara wa cuhmaana wa caliy waayo khaliifku waa cidda cid kale wax uga hadhe uga dambaysa khaliif laydhaah marka alkhulafaa waa kuwii khilaafada iyo maamulka ummadda uga dembeeyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wasfiga raashidiintana waxaa loo siiyey dee dad hanuunsan waxna hanuuninaya ayay ahaayeen oo sunnadii nebiga ku sugan haaliثan marka saddexaad laasimka kale ka dhalanaya waxa uu yahay ana الnabiya in nabiga salى اllahu عalayhi wasalam iyo wa khulafaa'ahu khulafadiisii isaga talada uga dembeeyey alraashidiina ee uu xanuuninayey iyo wa asxaabahu asxaabtiisii iyo wa salafa اlumma ummaddan dadkeedii wanaagsanaa ee hore iyo wa a'immataha a'immadeedii iyo hormoodkeedii lagu dayanayey kaanuu inay ahaayeen baa ka dhalanaysa yacni waxaa ka dhalanaysa arrintaa madhabka ahlu tactiilka in nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo khulafadiisii iyo asxaabtiisii iyo salafkii ummaddan iyo imaamiyadeedii hore kaanuu inay ahaayeen baa ka dhalanaysa qaasiriina kuwa ka gaaban yacni oo aan gaadhin cilmigaa asmaada iyo sifaadka aan gaadhin oo ka gaabnaa macnaha cilmigoodu ka gaabtay aw muqasiriina ama ka gaabiyey fii macrifati wa tabyiini maa shay garashadiisa iyo caddayntiisa kaasoo yajibu lilaah ilaahay uu waajibaya tacaala koreeyey oo min asifaati sifaatka ah aw yamtanicu calayh ama ilaahay mamnuuc ka ah aw yajuus ama u bannaan macnaha waxaa ka dhalanaysa in ummaddan kuwii ugu khayrka badnaa ee nebi moxamed iyo asxaabtiisii iyo khulafadiisii inay wixii ilaahay waajibka u ahaa iyo wixii mamnuuca ka ahaa iyo wixii xaqiisa ku bannaanaa alwaajib fii xaqi اllaah wاlmustaxiil fii xaqih wاljaa'is fii xaqih inaanay waxa weeyaan in cilmigoodu ka gaabtay ama iyagoo garanaya ay iyagu ka gaabiyeen oo farqiga u dhexeeya qaasir iyo muqasir qaasir macnaha waa qof wixii ka gaabtay macnaha cilmigiisiiba aanu gaadhin oo jaahil ka ah muqasirna wuu garanayaayo wuu qariyey markaa dee labada midun bay ahaayeen inaanu cilmigooduba gaadhin oo uu ka gaabto jaahiliin ka ahaayeen iyo inay iyagoo garanaya ka gaabiyeen oo gaboodfil ay sameeyeen labadubana waa mamnuuc oo yacni waxa weeyaan xaqooda dee kuma bannaano qaasiriinna ma ahayn muqasiriinna may ahayn haalian marka saddexaad waxaa ka dhalanaysa ana nabiya in nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo khulafaa'ahu araashidiin iyo khulafadiisii wa xanuuniyey wa asxaabahu asxaabtiisii iyo wa salafa alumma iyo ummaddan dadkeedii hore wanaagsanaa iyo wa a'immataha imaamyadeedii hore kaanuu inay ahaayeen dadkaasoo dhammi nebi moxamed iyo asxaabtiisii iyo kuwii wanaagga ku raacayba inay ahaayeen baa ka dhalanaysa qaasiriina kuwa ka gaabnaa oo cilmigoodu aanu gaadhin halkaas oo jaahiliinka ahaa aw muqasiriina ama ka gaabiyey oo macnaha iyagoo garanaya gaboodfal sameeyey fii macrifati wa tabyiini maa shay garashadiisa iyo caddayntiisa ayaa ama cilmigoodu ka gaabtay ama kamuu gaabana iyagu ka gaabiyey shaygaasoo yajibu lilaah ilaahay u waajibaya tacaala koreeyey oo mina sifaati sifaatkiisa ah aw yamtanicu calayhi ama ilaahay mamnuuc ka ah oo aan xaqiisa ku bannaanayn aw yajuusu ama ku bannaan id lam yarid idu marka waa tacliiliya id lam yarid waayo kama soo aroorin canhum iyaga nebi moxamed iyo asxaabtiisii xarfun waaxidun xaraf kelii kagama soo aroorin fii maa kii dahaba ay ku tageen ilayhi xaggiisa ahlu tactiili kuwa tactiilka ehelka u ah fii sifaati illaahi ilaahay sifaatkiisa ay kaga tegeen tacaala koreey waayo nebi moxamed iyo asxaabtiisa xaraf keliyihii kama soo aroorin yacni waxa ahlu tactiilku ay ku tegeen iyo sifaadka ilaahay halkay ka mareen xaraf keliyii kagama soo aroorin nebi moxamed iyo asxaabtiisa oo hal nasa lagama hayo nebi moxamed oo xoojinaya ahlu tactiilku waxay yidhaahdeen saxaabadiisii lagama hayo a'imadii muctabarka ahayd ee cilmigooda la ictimaadayeyna lagama hayo id lam yarid waayo kama soo aroorin canhum iyaga nebi moxamed iyo asxaabtiisa xarfun waaxidun xaraf kelii kama soo aroorin fii maa dahaba ilayhi waxay ku tegeen ahlu taciil ahlu taciilku fii sifaat illahi ilahi sifaatkiisa tacaala koreeyey oo wasamowhu ay ku magacaabeen ta'wiilan ta'wiil ahlu taciilku waxa ay ku tegeen sifaadka alleh ee ta'wiilka ay u bixiyeen xaraf ka midihii kama soo aroorin nebi moxamed iyo asxaabtiisa dee waxiina idin markaas haddaan xarafba ka soo aroorin kuwaas ima an yakuuna annebiyu waa laba midkoodu ima an yakuuna annebiyu ima inuu nebigu ahaado sala allahu calayhi wasalam iyo wa khulafaa'uhu araashiduun khulafadiisii waxanuuninayey iyo wa salafu lumma ummaddan salafkeedii hore iyo wa a'immatuha a'immadeedii imaa inay noqdaan qaasiriina kuwa ka gaabnaa oo cilmigoodu aanu halkaa gaadhin waayo waa lijahlihim jaahilnimadooda bidaalika arrinkaa asmaada iyo sifaadka ay jaahilba ka ahaayeen iyo wa cagsihim taagdarradooda ay kari waayeen can macrifatihi garashadiisa imaa inay ahaayeen kuwo cilmigoodu ka gaabtay oo macrifadiisa kari waayo jaahiliinka ahaa aw muqasiriina ama kuwo ka gaabiyey inay ahaayeen oo way garanayeena ka gaabiyey licadami bayaanihim caddayn la-aantooda ay u caddayn waayeen lilummati ummadda ama inay ahaayeen kuwo iyagoo garanaya ka gaabiyey markay ummadda u caddayn waayeen caqiidadoodii wa kila alamrayni labada arrinba baatilun baatil weeye kaa iyo kan labaduba waa baatil oo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisi iyo khulafaa uraashidiin dee in la yidhaahdo juhaal bay ka ahaayeenoo may garanayn waa baatil in la yidhaahdo way garanayeen laakiin may caddaynna waa baatil dee wixii baatil ka dhashaana waa baatil marka madhabkii ahlu tactiilka mar haddii baatilkaasi uu ka dhashay isaguna waa baatil waayo laazimu lbaatili baatilu raabican marka afraad mar afraad waxaa kaloo ka dhalanaya madhabka mucailada anna kalaam allaahi in ilaahay kalaamkiisa iyo wa rasuulihi wa kalaama rasuulihi kalaamka rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam laysa inaanu ahayn kalaamka alle iyo kalaamka rasuulku marjican marjic iyo meel loo noqdo linnaasi dadka inaanu ahayn in kalaamka ilaahay iyo kalaamka rasuulku dadka aanu ahayn marjic ay ugu noqdaan fii maa yactaqiduunahu waxa ay ka ictiqaadinayaan fii rabbihim rabbigooda iyo wa ilaahihim macbuudkooda alladii macbuudkaasoo macrifatuhum garashadooda bihi macbuudkooda ay gartaan min ahami maa shayga ugu muhiimsan uu yahay kaasoo jaa-ad ay la timid bihi maaga asharaa'icu sharaa'icdu bal eh iskabadaa inuu aham yahaye huwa kaas oo macrifaday alla u yeelanayaan ihi zubdat risaalaat waaba risaalaadkii rusushu ay la timid dhuuxiisii iyo muhiimkiisii ugu mudnaaba weeyi wa inama almarjic marjicu wuxuunuu yahay halka loola noqonayo waxay dadku ilaahooda ka ictiqaadayaan tilka taa weeyaan alcuquulu ee cuquusha ah almudaribatu ee iskhilaafsan almutanaaqidatu ee isburinaysa wamaa khaalafahaa wixii khilaafaana ee cuquushaasi waxay keensata ka hor yimaadaa fa sabiiluhu waddadiisu adtakdiibu waa in la beeniyo oo laga hor yimaado in wajaduu hadday u helaan ilaa daalika takdiibka iyo beenintaa sabiilan waddo ay u maraan aw itaxriifu ama waa leexin iyo bedelaad alladii taxriifkaasoo yusamuunahu ay ku magacaabayaan ta'wiilan ta'wiil in lam yatamakkanuu haddii aanay makansan oonay u suurto gelin min takdiibihi beenintiisa waxa uu sheekhuu yidhi raximahu اllah laasimka afraad ee ka mida lawaasimta baadilkaee madhabka mucailada ka dhalanayaa waxa weeye in kalaamka alleh iyo kalaamka rasuulku salى اllahu calayhi wasalam dadka inaanay marjic ugu ahayn waxay ka ictiqaadinayaan rabbigooda ictiqaadkaa rabbigooda oo ah yacnii inay ilaahay macrifo iyo cilmi u yeeshaan waxa uguba muhiimsanee sharaa'icda samaawigoo dhamme ay la soo degtay bal iskaba dhaaf ahame rasaa'ishii yacnii ay rusushu la timidba dhuuxeeda iyo mucdiisa ama muhiimkiisuba dee wuxuu ahaa macrifatu nnaasi birabbihim inay dadku rabbigooda aqoonsadaan oo gartaan oo asmaadiisa iyo sifaadkiisa ay ku gartaan marka dee waxaa ka dhalanaysa madhabka mucailada haddii la qaato marjica loola noqonayo caqiidada ilaahay laga ictiqaadinayaa maaha kalaamka alle iyo kalaamka rasuulka ee waxa uu noqonayaa cuquusha dadka cuquusha dadkuna dee waa mid iskhilaafsan oo zayd iyo camar dee isku caqli ma aha nin walba caqli buu leeyihi nin walbana caqligiisu haddii caqliga dadka loo tala saarto dee meel buu la maraya walow itabaca alxaqu ahwaa'ahum lafasadat isamaawaat wاlard markaa xaqu dee waxa weeyaan dadka hawadooda iyo rabitaankooda iyo caqligooda kuma xidhna marka waxaa ka dhalanaysa in la yidhaha marjicu maaha kitaabkiiyo sunnada ee waa cuquusha iskhilaafsan ee dadka cuquusha wixii ka hor yimaadaana ama kalaamkii alle ha noqdo ama kalaamkii rasuulka ha noqdee laba waddo midkoodun baa lagula dhaqmayaa in la beeniyo haddii ay suurtowdo in la beeniyaa hadday suurto geli weydana in la taxriifiyo la leexiyo yacni waxa weeyaan oo taxriif lagu sameeyo taxriifkaasoo ay ku magacaabayaan ta'wiil waa in nusuustii sifaadka daahirkoodii inta laga duwo laga leexiyo macaani kaloo baatila lagu fasiro magac qurux badan oo ta'wiil la yidhaahna loo bixiyo waxau yihi raabican marka afraad laasimka afraad ee ka dhalanaya waxa weeye ana kalaam allahi in kalaamka alle iyo warasuulihi wa kalaama rasuulih iyo hadalka rasuulkiisu sala allahu calayhi wasalam laysa inaanu ahayn marjican meel loo noqda inaanu ahayn linnaasi dadka inaanu marjic u ahayn fii maa kiina aanu marjic ugu ahayn yactaqiduunahu dadku ay ka ictiqaadinayaan fii rabbihim rabbigood iyo wa ilaahihim macbuudkooda ay ka ictiqaadinayaan alladii macbuudkaasoo macrifatuhum garashadooda bihi macbuudkooda ay gartaan min ahami maa shayga ugu muhiimsanba uu yahay kaasoo jaa-ad ay la timid bihi maaga asharaa'icu sharaa'icdii samaawiga ahayd balay iska badaaye huwa arrinkaasi oo ah inay rabbigood macrifo u yeeshaan zubdatu risaalaat waaba risaalaadkii iyo waxyigii rusushu ay la timid muhiimkiisii ugu mudnaa iyo dhuuxiisiiba weeyi marka waxaa ka dhalanaya wixii rasaa'ishii ay rusushu la timid ugu muhiimsanaa oo macrifada rabbi ah marjiceedu inaanu ahayn kalaamka alle iyo kalaamka rasuulka wa inama almarjic waxa uu marjicu yahay uun tilka taasi alcuquula ee cuquusha ah almudaribatu ee iskhilaafsan almutanaaqidatu ee isburinaysa oo kani wuxuu yidhaahda dee kanaa ka hor imanaya ila cuquusha dadku isku mid ma ah wamaa khaalafahaa cuquushaa iskhilaafsan wixii ka hor yimaadaana fa sabiiluhu waddadiisu adtakdiibu waa beenin in laga hor yimaado la beeniyo in wajaduu hadday u helaan ilaa daalika takdiibka iyo beenintaa sabiilan waddo loo maro aw itaxriifu ama waa leexin iyo bedelaad hadday beenin kari waayaan alladii taxriifkaasoo yusamuunahu ay ku magacaabayaan ta'wiilan ta'wiil in lam yatamakanuu haddii aanay makansan oo aanay u suurtogelin min takdiibihi inay beeniyaan marka laasimka afraad waxa weeye in la yidhaahdo waxay dadku ilaahay ka ictiqaadinayaan kalaamka alle iyo kalaamka rasuulku marjicu ma aha e cuquusha dadkaa marjicu ah wixii ka hor yimaadana ama waa la beeninaya ama waa la bedelaya in sidaa la yidhaahdo khaamisan marka shanaad waxaa kale oo waxa weeyaan laasimka shanaad ee baatilkee ka dhalanayaa uu yahay annahu yalzamu inuu ka laasimayuu ka dhalanayo minhu madhabka mucailada jawaasu nafyi maa shay in anfintiisa iyo diidmadiisu ay bannaan tahay shaygaasoo ahbatahu llahu ilaahay uu sugayo warasuuluhu rasuulkiisu sala allahu calayhi wasalam laasimka baatilkee shanaad ee ka dhalanaya madhabka mucailadu wuxuu yahay inay bannaan tahay ilaahi iyo rasuulkiisu waa wixii ay sugeen in la diido yacni waa sida ka dhalanaysa haddii madhabka mucailada la qaato oo madhabka ahlu tactiil ayaan qaadanayaa macnaheedu waxa weeyi ilaahi iyo rasuulkiisu waxay sugeen waan diidi karaa anigu siday u noqonaysana wuu inoo sharxayaa khaamisan annahu yalzamu waxaa ka dhalanaya oo ka laasimaya minhu madhabka ahlu tactiilka jawaasu nafyi maa shay in la diidaa inay bannaan tahay kaasoo abatahu اllaahu alla uu sugay iyo warasuuluhu rasuulkiisu salى اllahu عalيyه wasalam oo fa yuqaalu waxaa la odhanayaa fii qowlihi tacaala hadalku allah yidhi koreeye wajaءa rabuka rabbigaa waa yimid oo qiyaamada wuxuu u imanayaa lilfasli bayna cibaadih si uu addoommadiisa u kala saaro aayaddaasoo kale waxaa laga odhanayaa inahu alle laa yajiiu ma imanayo bal hadda yacni hadal adkaanta iyo iyo edabdaraanta eeg ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi wajaءa rabuka dee waana bilisaanin carabiyin mubiin majiiga waxa la yidhaahdo iyo lafdiga jaaa macnihiisu wuxuu yahay luqada carbeed waa ku cadi laakiin madhabu ahli tacطiil wuxuu keensanayaa in la yidhaahdo inahu laa yajiu ilaahay ma imanayo wa fii qowlihi oo dhahda uu nebigu yidhi salى اllahu عalayhi wasalamna yanzilu rabunaa ilى اsamaaءi اdunyaa yanzilu rabunaa rabbigeen waxa uu soo degayaa ilى samaaءi اdunyaa samadan inoo dhow toddobada samo tan ina soo xigta ee samaa-u dunyaha la yidhaahda ayaa alla u soo degayaa xiina yabqa uluثu leyli اlakhiir sida xadiidka ku sugan habeenka saddex meeloodow meesha dambe markay hadho ayaa rabbi samaa-u dunyaha u soo degaya uu odhanayaa yaa ibaryayoon ajiibaa yaa dembi dhaafi weydiisanayoon u dembi dhaafaa yaa waxay su-aalayoon siiyaa marka waxaa ka dhalanaysa odhaahda uu nebigu yihi yanzilu rabbunaa ila samaa'i اdunyaa rabbigeen samaa-u dunyaha ayuu u soo degaa inahu alle laa yanzilu ma soo degayo yacni madhabu ahlu tactiilku muxuu keensanayaa in la yidhaahdo rasuulku wuxuu yihi yanzilu rabbuna mucailkii waxa weeyaan madaxa adkaaye mucaanidkaana wuxuu la soo taagan yahay laa yanzilu rabbuna nebi maxamedna wuxuu leey yanzilu rabbuna ilaahay wuxuu leeyahay wajaaa rabuka mucailkiina wuxuu la taagan yahay laa yajiiu rabuka lianna isnaad almajii waayo imaatinka in loo tiiriyo iyo wanuzuuli soo degista ila allah ilaahay in loo tiiriyo imaatinka iyo soo degistaasi majaazun waa majaaz cindahum agtooda yacni mucailada agtooda waa majaaz wa adharu calaamaati almajaaz majaazka astaamaha lagu garta kuwa ugu muuqashada badanna waxa weeye cinda alqaa'iliina bihi kuwa majaaska leh ee macnaha ku qowlaya ee qaba inuu majaaz jiro ilan hore inuu soo tilmaanay culimada muxaqiqiinta ee sheikhulislaam ibnu lqayim iyo inay majaaska ku tilmaameenba daaquut min adawaaqiit loo samaystay ilaahay sifaadkiisa si loogu inkiro loogu diido oo sifo kastoo lala yimaado waa min baabi almajaaz markaa xadaf ama calaa xadfi mudaaf ama taqdiir waxbaa lala imanaya marka waxa uu yidhi sheekhu waxa uu yacni mucadilka madhabkiisii waxaa ka dhalanaya in la yidhaahdo inahu laa yanzil oo inahu laa yajii lianna isnaada almajii'i waannuzuul waayo imaatinka iyo soo degista in loo tiiriyo ilallaahi alla loo tiiriyo oo la ydhaa allaa imanaya allaa soo degaya majaasun waa majaaz cindahum agtooda mucailada wa adharu calaamaati almajaaz majaaska calaamadaha lagu yaqaanee ugu muuqashada badanna cinda alqaa'iliina kuwa le bihi majaaska yacni majaaska kuwa qaba sheekhu hadda wuu iska leexinayaa markuu leeya cinda alqaa'iliina bihi liannahu laa yaquulu bihi ma odhanaya sheekhu markaa sheekhu waxau yihi wa adharu calaamaati اlmajaazi majaaska calaamadaha lagu yaqaanee ugu muuqashada badan lihi cinda alqaa'iliina bihi kuwa majaaska leh ee macnaha qaba inuu majaas jiro calaamaadkiisa ugu muuqashada badan waxaa ka mid ah sixatu nafyihi in la diidi karo diidistiisu inay ansaxayso oo marba haddii lagu yidha xaqiiqa maaha hadalkani waa majaas macnaa yumkinu nafyuhu waa suurtagal in la diidaa waxau yihi wanafyu ma shay diidistiisuna kaasoo ahbatahu llaahu ilaahay u sugay iyo warasuuluhu rasuulkiisu u sugay sala allahu calayhi wasalam min abطali اlbaaطil waa baaطilka jira ka ugu baaطilsan ilaahay iyo rasuulkiisu waxay sugeen in la diidaa waa baaطilka ka ugu baaطilsan walaa yumkinu mana suurtoobayso alinfikaaku in laga fakado canhu baaطilka oo laga badbaado bita'wiilihi ta'wiilka la leexinayo sifadii ilaa amrihi amarkiisa loo leexinayo ee la odhanayo yanzilu rabbunaa ay yanzilu amruhu baa soo degaya wajaaa rabbuka ay wajaaa amruhu amarkiisaa imanaya waxau yihi nafyigana taa lagaga fakan maayo lagaga badbaadi maayo liannahu maxaa yeelay laysa fi siyaaq hadalku sida uu socdo kuma sugna maa yadullu wax ku tusinaya calayhi amarkaas oo dee waxaa la yidhaha alaslu cadamu taqdiir asalku waa inaan waxba xadfanayn waxna aan lasoo qadarayn sidaasa asal ah haddii meesha wax lasoo qadarayo waxbaa maqan la leeyahay waa lidaliilin yadullu calayh wax astaan iyo daliilo ah waa in la helo haddii kale dee nin walba wuxuu diida ama uu garan waayo waxa u odhanaya waa calaa xadfi mudaaf oo waxbuu iska soo qadaranaya markaa sheekhu waxa u yihi wanafyu maa ahbatahu allahu warasuuluh allah iyo rasuulkiisu waxay sugeen in la diidaa min abطali اlbaaطil waa baaطilka ka ugu baaطilsan walaa yumkinu mana suurtooba alinfikaaku in laga fakada canhu nafyigaas alla wuxuu sugay diidista la diidayo in laga fakado laga badbaadaa ma suurtowdo oo bita'wiilihi ilaa amrihi amrihida lagu awilayo lagaga fakan kari maayo nafyigaas oo amar baa soo degaya ama amar baa imanaya nafyigii kagamaad badbaadin waad anfiday waayo mar haddii ilaahay majiibuu sugo wuxuu uhi wajaaa rabbuka mar haddaad majiigii diidood wax kale soo qadartay dee nafyigii kamaad badbaadin nafayta almajii mar haddaad tidhi yanzilu rabbuna ay amru rabbina dee nusuulkii ilaahay waa diidoo nafyigii kamaad badbaadin liannahu maxaa yeele laysa fi siyaaqi hadalka kuma sugna maa yadullu calayhi wax ku tusinaya amarkaa lasoo qadarayo wax ku tusinaya dee siyaaqii kuma sugna uma ina min ahli taciili waxaa kaloo ka mida ahlu taciilkii mucailada man tarada mid qiyaasba ka dhigay oo ku socotiiyey qaacidatahu qaacidadiisa fii jamiici sifaati sifaatkii oo dhan ahlu taciilkiina waxaa ka mid ah qaar qaacidadaas sifaadkii oo dhan mariyey oon waxbaba ka sugin ilan qaar baaba sida ashaaciradii maatuuridiyada inoo iman doona qaar baaba sifaadkii qaar sugay laakiin waxa weeyaan dee ahlu tacdiilka qaarkood jamiicu sifaat qaacidadaa waxay kaga dhigeen qiyaas lagu dareerayo oon laga duweyn uma ina min ahli taciil ahlu taciilkii waxaa ka mid ah man tarada qaacidatahu kuwa qaacidadaas yacni qiyaas kaga dhigay fii jamiici sifaati sifaatka dhammaantood oo dhammaan qaacidadiisaa wada mariyey aw tacaddaa ama u tallaabayba ilal asmaa'i asmaadii aydan lagu noqoya mar labaad oo sifaadkii intuu ka tallaabay asmaadiina u gudbay oo asmaada laftoodiina inkiray wa minhum waxaa ka mida ahlu tactiilkii man tanaaqada kuwa isburiyey oo hadalkoodii istabceeyo iska horiya daba yimid oo fa ahbata sugay bacdo sifaati sifaatkii barhkood sugay duuna bacdin barhkii kale aan sugin kalashcariyati waalmaaturiidiyati sida ashcariyada iyo maaturiidiyada oo sifaadkii wax ka mida ayay sugeen wax ka midana waa diideen asmaadii way sugeen laakiin sifaadkii ayaanay wada sugin oo ay barh ka sugeen barhna ay diideen waxa uu yidhi wa minhum waxaa ka mida ahlu tactiilka man tanaaqada kuwa isburiyey oo fa ahbata sugay bacdo sifaati sifaatkii barhkood sugay duuna bacdin barhka kale se aan sugin kalashcariyati waalmaaturiidiyati sida ashcariyada iyo maaturiidiyada ahbatuu waxay sugeen kuwaasi maa ahbatuuhu waxay sugeen bixujati ana alcaqla iyagoo xujaysanaya in caqligu yadullu calayhi uu tusinayo waxay sugeen wa nafow waa diideen maa nafowhu waxay diideenna bixujati ana alcaqla iyagoo xujaysanaya in caqligu yanfiihi uu diidayo aw laa yadullu calayhi ama aanu tusayn ashaacirada iyo maaturiidiyadu sifaadka inta ay sugeen waxay ku sugeen waxay yidhahdeen waa sifaad caqligu ku tusinayo inta ay diideenna waxay ku diideen waxay yidhaahdeen caqligu ku tusin maayo marka marjicii caqligay uga dhigeen ihbaatka ee nusuusta ugamay dhigin iyada lafteedana ahlu sunnuhu way ku xujeeyeen oo waxay yidhaahdeen caqliga aada toddobada sifo ku sugteenee sifaatulmacaaniga aada u bixiseen caqliga toddobadaa sifo ku sugteen inta kalena waa sugaya oo macnaha taa lafteedaa lagu xujeeyey marka horebana dee marjicu caqliga maahe waa naqliga oo intaan caqliba lagu sugin dee sifaatku naqligay ku sugan yihin oo kitaabka iyo sunnada ayaa ay ku sugan yihin caqliguna naqliga saxiixa kama hor imanayo caqliga caafimaadka qaba iyo naqliga saxiixu iskama hor yimaadaan fa naquulu lahum waxaynu ku odhanaynaabaa sheekhu uu yidhi markaa qolada ashaacirada iyo maaturidiyada ee sifaatkii qaar ka mida caqliga ku sugay intii kalena ku diiday fa naquulu lahum waxaynu ku odhanaynaa nafyukum diidmadiinna aad diideen limaa nafaytumuuhu waxay aad anfideen ee aad diideen bixujati ana alcaqla idinkoo xujaysanaya in caqligu laa yadullu calayhi aanu tusinayn yumkinu waxa suurtowda ihbaatuhu in lagu sugo waxaad diideen biariiqi alcaqliyi ariiqa caqliga in lagu sugo alladii ariiqa caqliga ahoo ahbadtum aada ku sugteen bihi ariiqa maa ahbatumuuhu waxaad sugteen kamaa huwa haabitun sida uu ugu sugan yahay bidaliili اsamciyi daliilka kitaabka iyo sunnada waxa uu sheekhu yidhi kuwaa caqliga sifaadka qaarkood ku sugay intii kalena ku diiday waxaynu ku leenahay sifaadka aad ku diideen caqligan tusinayn waxa suurtowda in caqligaad leedihiin ma tusinayo laydin tuso isagoo caqligu uu tusinayo oo caqliga laftiisa lagu sugo iyadoo caqliga ka hor dee naqligaba uu ku sugan yahay haddana caqliga laftiisa ayaa laydin tusayaa inay sifaadkani ku sugan yihiin waay marka ashaaciradu waa almuntasibuuna ilaa caliy bni ismaaciil abulxasan alashcari asmaada way sugaan sifaadkana toddoba sifo la yidhaha sifaat اlmacaani alxayaatu walcilmu walqudraةu walkalaamu wاliraadaةu wasamcu walbasar ayaa ay sugayaan waxaanu sheekh ibnu cuthaymiin sharxa ku leeyahay in loo nisbeeyo kuwa ashaacirada ee toddobadaa sifo mooye inta kala diidaya inay abulxasan alashcari u nisbo sheegtaan waa khalad waayo abulxasan alashcari waxa uu soo maray maraaxil saddexa laakiin aakhiru marxala madhabka ahlu sunnaha ayuu ku sugnaa ee ah in asmaad iyo sifaadka la sugo kamaa jaaءat fi اlkitaabi waالsunna laakiin markii hore madhab اlictizaal ayuu soo maray abulxasan alashcari marxaladiisii labaadna waxa weeyaan madhabkan ashaacirada ee sifaadka qaarkood la sugayo qaarna waxa weeyaan la diidaya ayuu soo maray marxaladda saddexaad ee uu yacni gebagabadiiyo gunaanadkii cumrigiisa ku qaatay uu ku dhintay wuxuu ahaa madhabu ahli sunna marka maadaama uu sunnadaa ku dhintay aakhiru amrihiina uu ku sugnaa taasunbaa loo nisbayn karaa taasaana loogu nisbo sheegan karaa waayo ciddii khilaaftaa dee way khilaaftay isaga maaturiidiyaduna waa atbaacda abi mansuur moxamed ibni maxmuud almaaturiidi asamarqandi alxanafi almutawafa sana alaaثu miئa waثalaaثaةi waثalaaثiina lilhijra maaturiid oo loo nisbeeyaana waa meel ka mida samarqanda bidcadoodana waxaa ka mida maaturiidiyada irjaaga iyo nafyu bacdi الصifaat fii bacdi masaa'il اliimaan wاlqadar mooyaane inta badanna iyagiyo ashaaciradu waa isaga mid walidaalika ayaa had iyo jeer laysku cadfaa alashaaciraةu wاlmaaturiidiya mihaalu dalik kaa tusaalihiisu waxa weeye annahum iyagu waa ashaaciradii iyo maaturiidiyadii ahbatuu waxay sugeen sifata aliraada ilan sifaadkii qaarna caqligay ku sugeen qaarna waa ku diideen marka tusaale ahaan wuxuu yidhi annahum iyagu ahbatuu waxay sugeen sifata aliraada sifada iraadada doonista inuu alla leeyahay sugeen wa nafow waa diideen sifata araxma sifada naxariistana alle inuu leeyahay waa diideen waa ashaaciradii iyo maaturiidiyadii ahbatuu waa sugeen sifata aliraadati sifada iraadadi iyo doonista inuu alla doonis iyo iraado leeyahay waa u sugeen waayo waa lidalaalati samci kitaabku tusinta uu tusay iyo walcaqli caqligu calayhaa iraadada waxay yidhaahdeen kitaabka ilaahayna waa tusayaa caqliguna daliil buu u yahay iraadada waanu suganaa ama samcu kitaabka alle miyaa fa minhu waxaa ka mida qowluhu tacaala hadalku allah yidhi walaakina allaha ha yeeshee alla yafcalu waa sameeya maa yuriid waxa uu doonayo waa sifatu liraada wa ama alcaqlu caqliga miyaa tusinaya sifada iraadada waxa weeyi fa ina ikhtilaafa almakhluuqaat waayo makhluuqaadka iskhilaafkooda iyo kala duwanaanshahooda xoolihii baa kala duwan oo dadkii baa kala duwan yacni oo dee noolihii dad iyo dunyaba waa kala duwan yihi mid weliba daato gaar iyo sifo gaar uu leeyahy marka wuxuu yidhi wa ama alcaqlu caqliga miya siduu u tusinaya sifada iraadada fa ina ikhtilaafa almakhluuqaat waayo makhluuqaadku kala duwanaanshaha ay kala duwan yihiin iyo wa takhsiisa bacdihaa barhkeed khaas yeelidda lagu khaas yeelay bimaa yakhtasu waxay la gaar tahay bihi maaga iyo in barhkoodba yacnii lagu gaar yeelay wixii gaarka u ahaa oo min daatin daato ah aw wasfin ama sifo ah daliilun wuxuu daliil u yahay takhsiiskaasi cala aliiraadati doonista oo ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkii markuu abuurayo dee lo-dii waa jinsi gaara geelii waa jinsi gaara adhigii waa nooc gaara raggii waa jinsi gaara dumarkii waa nooc gaara yacni waxa weeyaan midabkoodii iyo muuqoodii iyo sifaadkoodii waa kala soocanyahu waa kala duwan yahay waxay yidhahdeen caqligu wuxuu keensanayaa waxaana iraade inuu ku yimid iyo doonis oo kaa ilaahay markuu doono inuu lab ka dhigo lab buu noqonayaa kaa dhadig inuu ka dhiga dhadig buu noqonayaa kaa insaan inuu ka dhigo markuu doono insaan buu noqonayaa kaa xayawaan inuu ka dhiga iyo bahaaimtii markuu doono saasuu noqonaya macnaha waxay yidhaahdeen daliilu takhsiis wax la yidhaha takhsiisku waa maxay nooc walba sifaadkiisa iyo daatadiisa inuu la gaar noqdo oo iminka xayawaanaadka dhexdooda dawaadoodii ma isku midba daatadoodii waa kala duwanta sifaadkoodii ma isku midba sifaadkoodii waa kala duwanta basharkii iyo dadka laftoodii ma isku midba dee dadkii waa kala duwan yihi waxay yidhahdeen kala duwanaanshaha nooc walba iyo jinsi walba wixii u gaarkaa ilaahay ku gaar yeelay waxay daliil u tahay doonis iyo iraado oo ilaahay baa sidan doonay markaasay sidaa noqotay marka waxay yidhaahdeen sifada iraadada alle inuu leeyahuu wax doono kitaabkii waa u daliil oo ilaahay baa yidhi walaakina allaha yafcalu maa yuriid caqligiina waa u daliil oo takhsiiskan makhluuqaadka nooc walba uu daato iyo wasfi gaara ku gaar yeelay doonis bay daliil u tahay sidaasay yidhaahdeen bal hadda eeg wanafow waa diideen iraadadiisoo may sugin yacni marka caqliga marjic laga dhigto foolxumaantiisa iraadadii waa sugeen raxmaddiina waa diidayaan maxay ku diidayaan waa tan soo socota wanafow waa diideen alraxmata naxariistiina waa diideenoo raxmad ilaahay laguma sifayn kara yidhaahdeen liannahaa maxaa yeelay raxmaddani tastalzimu waxay keensanaysaa liina araaximi ka naxariisanaya jilayciisa iyo wariqatahu dabacsanaantiisa lilmarxuumi ka loo naxariisanayo uu u dabcayo u jilcayo ayay keensanaysa wa haadaa kaasina jilayca iyo dabacaasi muxaalun waa ka mustaxiil fii xaq illaahi ilaahay xaqiisa tacaala korreey waxay yidhahdeen raxmadda ilaaha raxmaanka a lagu sifayn maayo jilayc iyo dabac bay keensanaysaa taasina ilaahay waa ka mustaxiil wa awalu waxay ku awileen aladilata adiladii alsamciyata samciga ahayd ee kitaabka ku sugnaatay almuhbitata ee sugaysay liraxmati naxariista sugaysana waxay ku awileen oo u leexiyeen ila alficli ficil oo waxay yidhaahdeen yarxamu allaahu ay yuncimu allaahu ama raxima allaahu ay ancama allaahu ilaahay baa u nicmeeyey markaa ficil bay ku awileen aw iraadati alficli ama ficilka doonistiisa ayay ku awileen oo waxay yidhaahdeen raxmaddu waa iraadat lincaam marka waxay yidhaahdeen alraxma waxaa looga jeedaa maaha raxmade waa u nicmayn oo incaam oo raxima allaahu ancama allaahu calayhi oo kale weeye ama ficilkaba kumay awilina iraadat lficil ficilka doonistiisay ku awileen oo yacni raxima allaahu macnaheedu waxa weeye iraadat lincaami macnaha wuxuu doonayaa inuu u nicmeeyo ama iraadatu thawaab inuu abaal mariyo ayuu doonayaa marka ficil marka la yidhaahdana waa in raxmaddii bimacna alincaam ancama allah lagu fasiro ama lagu awilo iraadatu lficlina in la yidhahdo waa iraadat lincaam ama iraadatu thawaab marka waxay ka cararayaan ilaahay wuu naxariisanaya fa fasaruu markaa waxay ku fasireen alraxiima magacii alle alraxiim ilaahay addoommadiisa u naxariisanaya waxay ku fasireen bilmuncimi kii wax u nimcaynayey kii addoommadiisa u nicmaynaya muncim aw muriidi lincaami ama u nicmaynta uu addoommadiisa u nicmaynaya kii doonayey ayay ku fasireen maxay yidhahdeen alraxiim waa muncim kii u nicmaynayey ama waa muriidu lincaam inuu u nicmeeyo kii doonayey fa naquulu lahu waxaynu ku odhanaynaa haddaba nimankaas alraxmatu naxariisu sifatun haabitatun waa sifo u sugan lilaahi alle tacaalaa koreeyi biladilati adiladay ugu sugantahay alsamciyati ee samciga ee kitaabka iyo sunnada ku sugan wa adilatu hubuutihaa raxmadda sugnaanshaheeda daliilada ku tusinaya akharu waa ka badan tahay cadadan xagga tirada iyo wa tanawucan xagga noocyadaba min adilati aliraada adil iraadada adiladeeda waxaa la yidhi ashaaciroy iyo maaturidiyoy iraadada aada sugteen raxmadda aada diideen ayaa tira ahaanna ka daliila badan nooci ahaanna ka anwaac badan xagga anwaacda adilada ku soo aroortay faqad waradat waa ku soo aroortay sifada raxmadu bilismi magac way ku soo aroortay mila qawli mila qowlihi tacaala alraxmaan araxiim fi suurati alfaatixa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaani araxiim alraxmaani allaha naxariistiisu ballaadhan tahay alraxiimi allaha addoommadiisa u naxariisanaya ilan raxmaan waa duu raxmatin waasica raxiimna duu raxmatin waasila waa raxmo mutacadiya ilaa cibaadi marka horta sifatu raxma magac ahaan way ku soo aroortay alraxmaan araxiim oo siday ugu soo aroortay lianna kula smin yatadamanu sifa aynu qaacido kusoo qaadanay soo maha isam kastoo asmaada ilaahay ka mid ihi sifuu keensanaya uu xambaarsan yihi marka alraxmaan sifatu raxma alraxiim sifatu raxma wasifati sifa ahaanna way ku soo aroortay raxmaddu oo midla qowlihi tacaala warabuka alhafuuru duraxma warabuka rabbigaa nebi allow alhafuuru waa allaha dembi dhaafista badan duraxmati ee naxariista leh naxariista u saaxiibka naxariista leh marka alraxma sifa ahaan bay ku soo aroortay walficli ficilna waa ku soo aroortay raxmaddu oo mila qowlihi tacaala sida hadalka allahu yidhi wayarxamu waa u naxariisanayaa rabbiga man yashaa cidda uu doono hadda maar kasta raxmaddii isan bay ku timid oo sifay ku timid oo ficil bay ku timid laakiin iraadadu ficil mooyaane walaakina allaha yafcalu maa yuriidu isamna kumay imanoo muriid kumay soo aroorin masderna kumay imanoo iraada kumay soo aroorin maar kas markaa sifadii raxmadu iyadaa kana daliila badan kana noocyo badan oo iraadadu nooc keliya ku soo aroortoo ficila soo maaha laakiin raxmaddii ficil bay ku soo aroortay oo sifay ku soo aroortay oo isan bay ku soo aroortay wa yumkinu waxaana suurtowda ihbaatuhaa sifada raxmadda in lagu sugo bilcaqli caqliga in lagu sugaana waa suurtagal soo ashaaciro maydaan oo dhan iraadada waxaanu ku sugannaa caqli raxmaddana caqligaa aad iraadada ku sugteen baa lagu sugayaaye eega oo sidee loogu sugayaa caqliga raxmadda fa ina anicama maxaa yeelay nicmooyinka allatii nicmooyinkaasoo tatraa israacraacayso cala alcibaadi addoommada yacnii isku raacraacaysa min kulli wejin weji kasta nicmooyinka addoommada isku raacraacaysae dhinac walba kaga imanaysaa iyo waniqamu balaayooyinka allatii balaayooyinkaasoo tudfacu laga difaacayo laga celinaya canhum addoommada fii kulli xiinin mar walba laga celinayaa daalatun waxay ku tusinayaan nicmooyinkaa ay addoommadu helayaan iyo balaayooyinkaa addoommada laga xijaabayaa waxay ku tusinayaan calaa hubuuti araxmati naxariistu inay u sugan tahay lilaahi alla casa haalibha wajalla weynaaye oo raxmaadkan da-aya baadka ilaahay inoo soo saarayo biyaha uu inoogu bixinayo balaayooyinka yacni aad ka badbaadayso intaasoo jeer baa laga yaabaa khatar inaad gasho haddana aad nabad gasho tia ilaahay baa iga naxariistay yacni waxyaabahaasoo dhammi waa calaamaad iyo raadad iyo aathaar tusinaya ilaahay naxariistiisa fandur ilaa aathaari raxmat illahi kayfa yuxyi alarda bacda mowtiha ina dalika lamuxyi lmowta wa huwa calaa kulli shayin qadiir ilahay matarka markuu ka warramayay muxuu yidhi bal hadda u fiirso ilaahay raxmaddiisa raadadkeega eeg sida ilaahay dhulkii dhintay ee shalay indhaha aanad ku hayn karayn uu u nooleeyey ee cagaarka iyo doogga uuga soo saaray biyaha uugu bixiyey wa dalaalatuha haddaba nicamkaas tusinta ay ku tusinayso calaa daalika arrinkaa sifada raxmaddu abyanu waa ka caddahay wa ajlaa waanay ka muuqan og tahay min dalaalati takhsiisi takhsiiska gaaryeeliddu tusintii ay ku tusinayso cala aliiraadati iraadada sow may odhan iraadada daliilka caqligae ku tusinaya waa daliilu takhsiisoo maysoo odhan oo macnaha gaaryeelidda ilaahay makhluuqaadkan mid walba nooc gaara iyo daato gaara iyo sifo gaara uu ka dhigay waxay daliil u tahay iraadada alle soo may odhan oo caqligaa tusinaya waxa uu sheekhu leeyahy haddaba nicmadaa ilaahay ee faraha badan lih tusinta ay sifada raxmada ku tusinayso ayaa ka muuqan og oo uga awleysan oo uga mudan takhsiisku tusinta uu ku tusinayo iraadada ilaahay oo tusaale ahaan imika yacni ruux iska caamiya haddaad tidhaahdo inuu ilaahay waxdooniya iraadadiisa maxaa u daliila dee inuu nas ama aayad ama deliil u maqlay uu kuu sheega mooyaane sida walaakina allaha yafcalu maa yuriid inuu deliilka takhsiiska kuu soo qaataa ma sahlana oo uu ku yidhaahdo takhsiiskan ilaahay anwaacda makhluuqaadkiisii makhluuq walba uu sifo gaar iyo daato gaara u yeelay ayaa iraadada u daliila inuu ku yidhaahdaa ma sahlana qofka caadiga ah dee qof cilmi iyo macrifo ule mooyaane laakiin qofka iska caamigeen xataa laa yaqra' walaa yaktub waxna akhrin waxna qorin haddaad tidhaho war raxmadda ilaahay maxaa u daliila caqli ahaan markaaba muxuu ku odhanayaa dee roobkan ilaahay inoo shubayo baadkan uu inoo soo saarayo biyahan alla ina waraabinayo balaayooyinkan ilaahay inaga xijaabayo uu inaga difaacayo waxaasoo dhan wuxuu ku odhanayaa caqligu wuxuu tusinayaa ilaahay naxariistiisa soo maha idan daliilka caqligii tusinta uu tusinaya raxmadda iyo tusinta uu tusinaya iraadada iyomaa muuqasho muuqan og oo daahiri og waxa muuqan og oo adhar ah tusinta uu ku tusinaya raxmadda ayaa ka daahirsan oo ka cad tusinta uu iraadada ku tusinaya macnaha labadaba waa tusinaya laakiin sheekhu wuxuu rabaa un inuu qoladan ku qanciyo iraadaa daliil caqliya u daliishateene raxmaddaa uga awleysan inuu tusiyo caqligu waxa uu yihi sheekhu markaa wadalaalatuha nicmooyinkaas tusinta ay tusinayaan calaa daalika sifadaa raxmadda ayaa abyanu ka cad oo wa ajlaa ka muuqan og min dalaalati takhsiisi gaaryeelidda makhluuqaadka mid walba uu wax ku gaar yeelay tusinta ay tusinayso cala aliraadati doonista yacni takhsiiskaasi tusinta uu iraadada tusinayo waxaba ka muuqan og nicamta tusinta ay tusinaysa raxmadda waayo waa liduhuuri dalik arrinkaasi muuqashada uu muuqduu daahir u yahay lilkhaasati waalcaama dadka gaarka ee cilmiga iyo macrifada leh iyo caam ahaan dadka oo dhan ku wax garanaya ku aan garanaynba caamat nnaas yacni arrinta nicmadu inay sifada raxmadda tusinaysaa waxay u muuqataa lilkhaasati dadka gaarka iyo walcaamati guud ahaan dadkao dhan ayay u muuqataa oo arrin dalaaladaasi cid u gaara ma aha ee caamiga iyo caalimkuba waa wada garanayaan in nicmadaa ilaahay ina siiye ay daliil u tahay raxmadda ilaahay bikhilaafi dalaalati takhsiis waxa si taa khilaafsan buu yidhi takhsiisku tusinta uu tusinayo cala aliiraadati doonista laakiin takhsiiskaasi inuu iraado tusinayaa taa way ka duwan tahay fainahu maxaa yeelay daliilka caqligaee takhsiisku laa yadharu uma muuqanayo ilaa liafraadin midhmidh ama qof qof mooyaane oo minanaasi dadka ka mid ah daliilu takhsiisku dee dadka uma wada muuqdo dadka qaarkoodunbuu u muuqanaya laakiin nicamtu dalaalada raxmadda ay tusinaysaa dadkao dhan way u muuqataa ma ninay ka qarsoontaa jirta ruux walba uu garanaya waxau ihi wa amaa nafyuha diidisteeda miyaa raxmadda la diidayo bixujati annaha iyadoo la xujaysanaya raxmaddu inay tastalzimu keensanaysa alliina jilayc iyo wariqata dabacsanaan taa xujaysiga la xujaysanaya miyaa fa jawaabuhu jawaabkiisu waxa weeye anna haadihi alxuja in xujadani low kaanad haddii ay tahay mustaqiimatan mid toosan haddamaba toosnee buu ku leeyahy laakiin hadday toosnaan lahayd la amkana waxa suurtoobi lahayd nafyuliraadati in doonistan ama iraadadan ay sugeenna lagu diido bimilihaa xujadan oo kale oo fa yuqaalu la yidhaahdo aliraadatu doonistu maylulmuriidi waa ka doonayaa iilasho uu iilanayo ilaa maa shay yarjuu bihi uu ku rajaynayo xusuula manfacatin waxtar inuu ku helo aw dafca madaratin ama dhibaato inuu isaga celiyo wahaadaa kaasina yastalzimu wuxuu keensanayaa alxaaja baahi wallaahu allana tacaalaa koreeye munazahun waa ka nasahan yahay can daalika xaajadaas wuxuu yidhi amaa yacni odhaahda ay yidhaahdeen raxmaddan waxaanu ilaahay ugu diidaynaa jilayc iyo dabac bay keensanaysaa taasina ilaahay waa ka nasahan yihi xujadaa ay sheegteen wuxuu yidhi hadday toosnaan lahayd waxa suurtowda in iraadada ay caqliga ku sugeen lafteedana xujadaasoo kale lagu diido oo la yidhaahdo doonistan aad alla u sugteen dee waxay keensanaysaa inka wax doonayaa u iilanayo waxuu ku rajaynayo inuu waxtarna ku helo dhibaatana iskaga difaaco ilaahayna dee kumana intifaacayo oo nafci ugama baahna madarana iskagama difaacayo oo baahi iyo kur- dhibaato uma qabo xaajadana ilaahay waa ka nasahanyo dee waa munazahun can dalik marka waxaa la odhanayaa haddaad tidhaahdeen raxmaddu riqa iyo dabacsanaan bay keensanaysa dee iraadaduna tanay keensanaysaa xaajadan ilaahayna waa ka nasahan yihi fain ujiiba haddaba haddii lagu jawaabo bianna haadihi tani iraadat lmakhluuqi doonista makhluuqa inay tahay hadday yidhaahdaan wartanaad sheegaysaan ee waxtarka iyo difaaca dhibaatadu ay ka dhalanaysaa waa makhluuqa doonistiisa ee takhaaliqa maaha hadday sidaa yidhaahdaan amkana waxa suurtoobaya waaba saxe aljawaabu iyagana in loogu jawaabo bimilihi jawaabtaasoo kale fi raxmati naxariistana oo la yidhaahdo bianna araxmata in naxariista almustalzimata ee keensanaysa linaqsi nuqsaantu hiya iyadu raxmat lmakhluuqi waa makhluuqa raxmadiisa waxa uu sheekhu yidhi yacni wuu la niqaashayo waa la doodayaaye hadday yidhaahdaan maya iraadadan maylka iyo xaajada keensanaysaa waa tii makhluuqa tanaanu sugnayna waa tii khaaliqa dee makhluuq iyo khaaliqna shaqaba iskuma leh sidaa hadday yidhaahdaan waxaa la odhanayaa waa sax haddaba raxmaddan aad leedihiin riqa iyo dacfi bay keenaysaa waa tii makhluuqa raxmadda ilaaha raxmaanka aanu ku sifaynanaana waa tii khaaliqa khaaliqa iyo makhluuqna dee shaqa iskuma leh macnaha khulaasadu waxay tahay uun haddaad tidhaahdaan tan nuqsaantu ka dhalanaysaa waa tii makhluuqa dee raxmaddana waa sidaasoo kale oo tan nuqsaantu ay ka dhalataa waa ta makhluuqe ta khaaliqa ma aha fain ujiiba haddii lagu jawaabo bianna haadihi tani iraadat lmakhluuqi makhluuqa iraadadiisii inay tahay amkana waxa suurtoobaysa aljawaabu in loogu jawaabo bimilihi kaasoo kale fi raxmati xagga naxariistana oo la yidhaahdo bianna raxmata naxariista almustalzimata keensanaysa linaqsi nuqsaantu hiya iyadu raxmat lmakhluuq bianna araxmata almustalzimata linaqsi raxmadda keensanaysa nuqsaantu hiya raxmat lmakhluuq waxaa lagu odhanaya waa ta makhluuqa ee ta khaaliqa ma aha wa bihaadaa kaasina tabayana waxaa ku cadaaday bulaanu madhabi ahli taciil nimanka mucadilada madhabkooda baatilnimadiisii halkaasuu ku cadaaday sawaaun waxaa isku mida kaana ahaaya tacطiilan tacطiil caaman caam ah sida gulaaddii jahmiyada am khaasan ama khaas ha noqdo sida ashaaciradii iyo maaturidiyada iyo kuwii kale yacni caam ha noqdo ama khaas ha noqdo laakiin halkaa waxaa ku caddaaday tacطiilku ama kulli ha noqde ama juzi ha noqde baatilnimadiisii ayaa halkaa ku caddaatay sheekhulislaam wuxuu yidhi calayhi raxmat ullah marka uu ku radinayey dee mucadiladu marjica ay uga dhigeen nusuustii sifaatka caqliga ayaa waxau yihi iyo waxa weeyaan ashaaciradan iyo maaturidiyada iyo kayrkoodba wuxuu yihi yaa layta shicri biأyi caqli yuuzanu اlkitaabu wالsunة xatىa naquula hada dala calayhi اlcaqlu wuxuu yihi waa yaabe haddaba caqligee kumaa caqligiisa kitaabkiiyo sunada lagu miisaamaya si aynu u nidhaahno caqligaa sidan tusiyey maka zayd baa lagu miisaamaa maka camar baa lagu miisaamaa maka awgeedi maka aw maxamed bal hadda caqliga lagu miisaamaya waa kee buu yidhi ilan cuquushii dadku isku mid maaha dabeed wuxuu raaciyey hadalka imaamu maalig uu yidhi awa kulamaa jaaءanaa rajulu ajdalu min rajuli taraknaa maa jaءa bihi jibriilu ilaa muxamadi salى اllahu عalayhi wasalam bijadali hada wuxuu yihi war ma mar kastoo uu inoo yimaado nin kii hore ka dood badan oo ka kalaam iyo hadal badan ma waxaynu ka tagnaa waxygii malakuljibriil ula yimid nebi muxamed salى اllahu عalayhi wasalam oo waxaynu kaga tagnaa waxyiga kaa inoo yimid doodiisa iyo kalaamkiisa miyaynu uga tagnaa jawaabtu waa maya marka khulaasadu waxay tahay marjica kitaabki yacni marjica asmaad iyo sifaatku waxa weeyaan alkitaabu wasunna caqliga fayow ee saliimkiina kama hor imanayo naqliga saxiixa ah sida saxda ah oo xataa ahlu sunnuhu waxay ku xujeeyaan ahlulbidaca yacni sifaatka ay caqliga ku sugeen kuwa ay diideenna caqligaa ay ku sugeen laftiisunbay ku sugeen oo imika sifatu liraada soo caqli kumay sugin sifatu raxmana waxaa la tusiyey ina caqliga lafteeda lagu sugayo bal xataa sheekhu wuxuu caddeeyey dalaalada caqligu uu tusayo sifada raxmaddu inay ka muuqasho ogto oy ka caddaa yacni ka caddahay dalaalada caqligu uu tusayo iraadada sifaatko dhanna waa sidaa waayo waxaa qaacide ahayd alqowlu fii bacdi asifaat kaalqowli fi bacdi alaakhar sifaadka bedhkood waxa laga yidhaahdo unbaa laga odhanayaa inta kalena markaa suurtagal ma aha yacni sifo keliya haddaad sugto sifaadka ilaahay ka mid a inta kalena inaad sugtaan laazim bay kugu tahay ma diidi kartid wallahu aclam